alaa sayidina mawlana maxamed saaka waan gabiya nin baa yidhi cuquubo halkii lagu galhayaw ku hurudaay caruurtay kallaysaa ninkii canabaas dhammaye waxaan intaa ku xigsiinaya doqonuqufacda wuxuu yidhi meel shil laga raca mooga waan xale hable halkaa ka hadlaayey oo ilma xasan dalaba oo dhulkoodii laga qaaday oo oo uu madaxweynuhu u badheedhay waxaan leenahay madaxweyne ummaddu waa ummaddii ku dooratay waa dadkaagii wixii afweyne aanu ku erinay ee xun yo xun ku dhalay aanu ku erinay hanugu qaban in caruurtaas iyo dhulkooda fara uga qaadman leena ina xasandal mujaahid buu ahaa berigii snmtii isagoo hargeysa ragga ugu taajisan buu ahaa ayuu ka baxay uu jabaddii wixiisi xoolaa u geeyey halkaas waanu u hayna waanu ognahay inkas kuwii jabadaaba inkastay shaaraan ku bakteeyaan ay ku baaba'ayaan oo waxba loo qaban oo hooyooyinkii waxba loo qaban oo ay ku dambaysay yihiin berigii siilaan joogay waxba laba yeelka qaban jiray waxaan la yaabay maalawada qaar shahaado la siinayo wasiiro la siinayo lahayn waxba loo qabtay waar maxay u qabteen mujaahidiintu waa kaas maxay u qabteen weli sandaqad ma udhiseen ma u dhiseen maxay u qabteen intiiba maanta cagta la marinaya wallaahin anaanu yeeli maanu leenahay yeeli maynu waxaanu leenahay halkiina geelaha jabuuti ayaad nagu wadaa qoysna xukumi maayo qaran baanu nahay qarannimada u soo noqo baan ku leeyahay aday danku taadaad hadaad taa diidid adiga adiga adiga tamarta qoys ma aan nahay qaran baan nahay ka ka bax baan leenahay ta kale waxaan aad wajisano kale dayaaradaha masalahan adeer lugaynayo waddadii balagwalday aad moodaysa airportka in lugaynayo waxaan moodayay in dayaaradu inay bahashu qaldantay halka aanoo lugaynay bay intaa wala ii soo joogsatay waa laba helikobtar bay ahayd xaggaas halxal bay ii dhaafeen wax ka hadlaayeen maan maqal kuwii berigii wajaale wax ku tuurtuuray waa tii laga hadlay maxaa kuwan looga hadli waaye looga hadli waaye waxba haddii markii wax igu tuuran lahaa halkii baan ku baktii lahaa anay dushayda marayno ku dhaaranayo dushayda maray marka waxaan leeyahay wadanka wadanku shaqo badan buu baahaya wadanka hala simo wadanka halaga wasaqeeya baan leeyahay ujeeddadani diyaaradahan u yimaadeen ilaa hadda xukuumaddu ma caddaysay maxay kacay miye ka ogba waa tii la sheegay waxaan ku waa kuwii waa sheegay salaxda waa tii wax ku tuurtay way dul mareen baan ku wadadii ma moodin way dul mareen xagga salaxda bay dhaafeen waxba ku tuureen kaay salaxda ku tuureen haddii nugu tuur lahaayeen waan walo lahayn marka waxaan leeyahay madaxweyne intaad dhul iyo ina ninkaa jabuuti aad u ordaysid aad u aad wadadiisa ku socotid waar dadkii ku doortay ee waddanka eela eeg baanu ina gacal ku soo eeg baanu leenahay hadduu madaxweynuhu sharciga dhaafo xildhibaan idinkaa xildhibaanadii dalka ugu sarreeyey golaha wakiilada ah hadduu madaxweynuhu sharciga dhaafo dastuuriyad idinku wax ka qaban ilaa iyo iminka ma jiro xildhibaan ka mida xildhibaanada oo qodob sharciga madaxweynuhu jebiyey fulinteedii iyo sidii uu ummadda ugu sheegi lahaa sheegaya ma jiro marka laga imaado hadallo yaroo cambaarayna miyaanu xaq u lahayn inaad madaxweynaha sharciga ku soo celisaan maya waanu xaq baanu leenahay annagaa sharciga ku soo celinayna waanu degayna weli waa u degayna markaanu leenahay madaxweyne ka noqo masaakiintaa ka noqo mujaahidiintaa ka noqo dhulboobkan ka noqo markaanu leenahay waanu degayna waa degniin madaxweyne dhulboob ayaa arkay marka waxaan leenahay madaxweyne dadka daa baan leenahay masaakiinta daa oo hablaha Soomaaliba inay nagu soo hoyaan waa xaaraan dhulka uu boobay waa kuwe de waa ka hal hal ilma xasan dalab dhulkooda qabo dhulka lumka dhisay horta kaaba bal qabo bal ka qabo madaxtooyada maxaa looga baahay madaxtooyada waanu haysanaay maxaa labaatanka milyan ee doolar loogu kharash gareeyay madaxtooyada la dhisayo taasaa nagu filan waxa labaatanka milyan dadka masaakiinta ha lagu kharash gareeyay baan leenahay